iyo saraakiisha sarsare ee ka socota taliska guud ee ciidanka asluubta haddaan wax yar ka sheegno arintii shalay xabsiga ka dhacday xabsiga markii ugu horeysay blogga ee la yidhaahdo oo ay u badan yihiin niman maandhara ah ku xiran yihiin bloggaas ayaa wuxuu sameeyey fawdo fawdadaas oo uu ka bilaabay koow markii ugu horeysay inuu nimankii furayaasha xabsiga u hayay ay qabtaan furayaashii ka qaadaan qolna ku xareeyaan oo ay fudub ahaan u qabsadaan kabacdina waxay sameeyeen maxaabiistii bay furfureen waxay sameeyeen inay soo yaacaan oo ay albaabadii xabsiga soo fuulaan albaabka weyn oo xabsiga laga galo inay kor u soo fuulaan say u soo daataan halkaas ayaa wax ka bilaabmeen marba marka ka dambaysa way kasii xoogaysanaysa fawdada iyagoo tuuraya jijabinayana xabsiga mutuleeladiisii iyo kaabadihiis bigiskiisa iyagoo isticmaalaya mutuleelka xabsiga iyagoo isticmaalaya oo tuuryo ah bay askarta kala hor yimaadeen oo mudaharaad caadi ah kabadi waa la celiyey waa lala hadlay waa joojin waayeen markii mar labaad lagu noqdo lala hadlay ay wax ogolaadeen baloogii labaad ayaa wuxuu bilaabay inuu isaguna xabsigii burburiyo oo jajabiyo waxayna soo ruqsadeen sida aad haddaba soo aragteen birihii xabsiga wayna soo yaaceen waxay dabceen in albaabka weyn jabiyaan halkaa marka iska celin baa ka dhacday in layska caabiyo ila maxbuus waa soo baxaysaa bannaanka u soo ordaysaa halkaa wax ku dhaawacmay hal maxbuus waa wax gaareen hal maxbuus ayaa iridda hore ku dhaawacmay oo qolkii ugu horreeyey oo wax soo jabiya oo wax soo jeera sidaa ayay wax u dhaceen intii ka dambaysay deelaa iyo baqri baa isla gaar xaaladdu hadba meel bay maraysay markasta waxa isku dayayeen maxaabiistu inay fakato laakiin mar kasta waa la hortaagnaa tirada guud ee maxaabiista xabsiga waxay ahaayeen waa kala baloogyo maxaabiistu tirada guud ee maxaabiistu waxay ahayd saddex boqol iyo saddex maxbuus bay ahaayeen balooga e waxaa ku xiraa laba boqol iyo laba maxbuus oo soo baraha markii hore bilaabay balooga labaad wuxuu ahaa sagaashan iyo sideed maxbuus markii soo baraha bilaabeenna waxay ahaayeen sagaashan iyo toddoba maxbuus sagaashan iyo toddobada maxbuus hal maxbuus ayaa ka dhaawacmay markay soo jiireen albaabkii oo ay rabeen inay soo yaacaan maxabiistirada waa intaa boloog baan ka qaybgelinin boloogaasi boqol iyo kow buu ahaa wax rabshada oo uu xabsiga ka sameeyey ama shoo bara ah oo ay sameeyeen nimankaasi ma jirto
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam saraakiisha ciidanka taliya ku-xigeenka xabsiga saxaafadda ciidanka kaloo meesha jooga dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib shalay abaarihii tobanadii waxaana soo gaaray rabood ah in xabsiga isku dayeen maxaabiistii ku jirtay inay ka fakadaan waxaan contacti la soo samaynay saraakiisha ciidanka oo ciidanka asluubta waxay noogu warbixiyeen inay howlgal ku jiraan haddana aysan sheegi karin wax khasaaraa iyo wax dhibaato meesha ka dhacday waxayna soo gudbin doonaan raboodka oo dhammaystiran markii howlgalkaasu dhammaado saraakiishu waxay xalay nagu soo wargeliyeen in howlgalkii uu dhammaaday aana imaan karno xabsiga si aanu ula wadaagno xogta rasmigaa ee waxa meesha ka dhacay taariikhdii shalay lix bishii koowaad ayaa halkaasu ka dhacay laba boloog oo ka mid ah boloog e iyo boloog b maxaabiista ku jirtay oo tiradooda hadda uu idinii sheegay taliya ku-xigeenka xabsiga ayaa waxay isku dayeen in ay xabsiga si xooga uga baxsadaan kadib markay afduubteen saraakiishii boloogyadaas gacanta ku hayay ay ka qaateen furayaashii kadibna ay ku xireen qolol qololka ka mid ah xabiistaas way soo wada baxeen sidii raboodka lagu bixiyey ciidankaas luubtu adugu mahadinayo maxaabiista intaa leeg inay caabiyeen oo khasaaruhu hadda uu ku siman yahay markii naf ahaan la sheego hal maxbuus oo garsuga ah oo dhaawac ah iyo daamejka soo gaaray balooggii ay ka bilaabatay dhacdadan ka bilaabatay oo aad indhihiinna kusoo aragteen waxaan odhan karaa balooggaas waa howlgab lagumana xiri karo ilaa laga helo rebirin laga helo dib u habayn lagu sameeyo wax maxabuusa maxaabiisa holoogaas laguma xiri karo wax maxaabiisa dowladda inoo joogto hadda waqtigeedu sii dhammaanaya ama ha soo noqoto ama mid cusub ha timaado waxaanu ku wargelinaynaa inay shaqada ugu horeysa oo ay noqoto inay xabsigaasi degdega ay wax uga qabato maadaama baahi weyn loo qabo maxaabiista meesha lagu soo xiro waxay isugu jiraan kuwa garsugayaala iyo kuwa xukuman meesha tan markaa waa xarun dhaqan celineed waxaa loogu talagalay dadka bulshada laga soo qabtay oo dembiyada kala duwan lagu soo eedeeyey ama lagu soo xukumay in lagu dhaqan celiyo waxaa barashaa ka socota maadiya iyo mid diiniya waxaa ka socotaa farsamo gacmeed oo sida loo dhiso guryaha waxaa ka socota nijaara sida maxaan ku yidhahdaa guryaha iyo alaabaha loo sameeyo waxaasoo dhan qofka waxaa la rabaa in bay-addu ka yimi markuu ku noqdo wuxuu kala yimi wax ka duwan inuu kula noqdo baa loogu talagalay marka waa meel dhaqan cineeda maaha meel dadka lagu ciqaabo maaha sidaad aragteen xabsigan wuxuu u dhisan yahay qaab international qoral kooban afar afar qof iyo qaarba si ay tahay qaar si kale waawan yihiin sariirahooda yaaliin musqulaha gudaha ku leh waxaasoo dhan hadda way howlgabbay ka dhigeen nimankaasu sharciguna wuxuu qabaa qofka horta wax walba sharciga ka sarreeya haddii hadda waxay noqonaysaa inaan baaris rasmiga ku samayno maxaabiistaan gadooday